ololaha tallaalka oo fureenka shubanka iyo jadeecadii weli balanka talgale intii la diirsay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir kaasoo badbaadan ee awlaada iyo ka horseedowka cudurrada dilaag ee sida weyn uu sansaamay bulshada soomaaliyeed munaasabadda daahfurka ololahan iyo weliba goobreeg ku haya madaxda maamulka gobolka banaadir dhakhaatiir iyo madax kudarartiyaadaha unisef iyo w jo iyadoona meelasilah kujeedi hadalla badanaayeen muhiimadda tallaalkuusan u leeyaa awlaada soomaaliyeed agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir cabdiraxmaan axmed maxamuud oo daafuri ololaha tallaalka iyo sheegay intii tallaalku bulshada soomaaliyeed ahlankubaah intiisa sahyoon qaadana runtii maanta farxad gaare ayay noo tahay inaan daahfurno laba dalaalo aad u muhiim ahay talaalka maaragta oo furarka iyo talaalka shubanka waxaa ognahay ilmaheenna boqolkiiba afartan ku dhowaad in ka badan waxay nooga dhima jireen ama maaragtay dhibaato ama caqabado ku ahay maaragtay oof wareerka oo loo yaqaano numoniyada inta badan iyo sidoo kale shubanka maanta alxamdulilaahi waxaan daahfuraynaa labadaas talaal waxaan rabnaa hooyo kasto iyo aabbo kasto maaragtay inuu ka faa'iidaysto talaalkaas runtii talaalka waa lacag la'aan sida lagu helo waa si adag soomaaliya kama mid ahayn maaragtay waddamada laga bixiyo talaaladaas runtii dadaal dheera loo galay in talaalkaas maanta la keeno soomaaliya fursaddii haddaan helnay hooyooyinka iyo maaragtay waalidiinta waxaan rabnaa inay fursaddaas ka faa'iidaystaan lacag maahan adduunka waa la gataa talaalka fursad aan maanta u helnay intaasoo milyan oo dollar talaal lagu soo qarash gareeyey hooyada iyo ilmaha yarna inay maaragtay ku dadaalaan in ilmaha yar la siiyo dadka mas-uuliyiinta ee talaalkan ka shaqaynaya ee wacigeliyaasha ama talaal bixiyaashana waxaa rabnaa si ilaahay idinkula og yahay inaad maaragtay shaqadii la idiin dhiibay maalmahaas yar ee kooban inaad ka shaqaysaan doctor maxamed deerow oo ah madaga mashruuca tallaalka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa uusan hadhowaa in tallaalkan la daafuro si bulshada lanku faa'iideeyaa waxay noo tahay sharaf gaar ah ee annagu ah wasaaradda caafimaadka federaalka in maamulka gobolka banaadir gaar ahaan qaybta caafimaadka inay runtii sannadihii u dambeeyey ay hurmuud ka ahaayeen in in la keeno tallaaladan dalka waan uga mahad celinaya agaasinka caafimaadka dadaaladiisii joogtada ah oo ugu adeego in gobolka banaadir dadka ku nool inay helaan adeeg bixin dhammaystiran talaalkana uu yahay qaybta ugu muhiimsan sidoo kale waxaan maanta halkan u joognaa bixinta iyo bilaabashada hadduu ilaa yihahda maalinka sabtida ah ololaha isku dhafan iyadana aan rabno in aan uga hortagno cudurka jadeecada iyo sidoo kalena oo foreenka ololahaas soomaaliya o dhan ayuu ka dhici doonaa gobolka banaadirna qaybuu ka yahay wuuna bilaaban doonaa maalinka sabtiga hadduu ilaa yidhaahdo midooreysa ubax faarax oo ku dareertay yunisef iyo sheegtay intiiyo garab suriin wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha gobolka banaadir ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka welina ayay ku buuriday bulshada inay qaadaan talaalkunga waxaa rabaa keliya inaan hoosta ka xariiqo talaalkii waa la keenay qarankii dadaal badan ayuu u galay laakiin bulshadeennii iyo dhammaan mujtamaca mas-uuliyaddu waxay naga saaran tahay sida talaalkaasay carruurteennu u qaadan lahaayeen oo wacyigeenu kor ugu qaadan lahayn hadda ololaha waxaa la bilaabi doonaa sabtiga maalinta haddii waa la yidhaahdo ilmaha shanta sano ka yar waxaa la siin doonaa talaalka ka hortagga oof wareenka ama aan dhahno bronkiti bronkiti ama aan dhahno qaarjeex iyo talaalka ka hortagga jadeecada waa laba cudur oo halisku ah oo ilmaha haddaynay u dhimanin ay naafeyn karaan guud ahaan gobollada dalkiya laka daafuri ololaha talaalka oof wareenka shubanka iyo jadeecada oo ah cudurro inta badan dhibaato ka haya awlaada soomaaliyeed